بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi assalaam almabxathu alawal walmabxathu athaani ayaan dhammaynay almabxathu alawal aayadihii buu ahaa almabxathu athaanina axaadiitii hadda ayaynu markaa gelaynaa mabaaxidtii kale almabxathu athaalith marka mabxadka saddexaad waa baxhiga saddexaad oo aynu kaga hadlayno qisatu aadam waxa uu noqonayaa dersiga ugu horeeya su'aalu lmalaa'ika can xikmati khalqi aadam calayhi assalaam malaa'igtu su'aal bay ilaahay weydiiyeen ay weydiinayaan xikmada ku jirta aadam abuurkiisa waa maxay markii allah uu u sheegay inuu aadam abuurayo oo dhulka ku abuurayo ayay su'aal keeneen su-aashaas iyo wixii ka dhashay ayaynu dersigan kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qaala allahu tacaala waxa uu yidhi allah subxaanah wa tacaala waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa allah wuxuu u sheegay malaa'igtii inuu ilaahay dhulka yeelayo khaliifa ay qowmun yakhlufu bacduhum bacdaa bay yidhahdeen culummadu qoom iska dhaxlaya oo dhulka ku noolaanaya sida aad idinkuwa samada ugu nooshihiin inkastoo malaa'igtu iyagu isdhaxlin oo aysan waxba dhalin laakiin qoom iyagu tarmaya oo bashara oo waxa weeye bilowaaniya oo dhulka ku noolaanaya oo waxa weeye qaarba qaarka kale ka dhaxlaya ayaan dhulka ku abuuraya watuu allah aayado kale ku lahaa wayajcalakum khulafaa'a alardi dhulka kuwo iska dhaxlaya marka waa qoombo qoom buu dhaxlayaa adugu aabbaha iyo awoyaashaaba dhaxlaysaa adigana ilmahaagaa kusii dhaxlaya sidaasaa la isku bedelayaa ilaa qiyaami saaca ilaa ilaahay waqt adduunkan oo dhan uu burburiyo oo bedelo oo aakhiro la tago saasaa loo tarmayaa oo la isku bedelayaa jiilba jiil buu uga tegayaa waxa weeye u bannaynaya markuu su-aashaas allah subxaanah wa tacaala arrintaa uu u sheegay malaa'igta xikmadda ku jirtana ilaah baa garanaya oo ilaah isagaa garanaya xikmadda uu ka leeyahay ayay markaa su'aal keeneen malaa'igtu qaaluu waxay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku addimaa wa naxnu nusabbixu bixamdika wa nuqadisu lak ilaahayo ma waxaad yeelaysaa dhulkii qowm fasahaadiya dhulka oo dhiigga daadiya ee yufsiduuna fi lardi macnaha shirki iyo macaasi iyo dulmi ku fasahaadiya dhiigga daadiyo islaaya oo dhiiggii daadinaya miyaad dhulka yeelaysaa wa yufsiduuna fi lard marka waxay yidhahdeen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha ay fi lardi wayasfiku dimaa dhiiggana daadiya culummadu marka waxay isweydiiyaan maxay tahay xaggeebay ku ogaadeen ile waa cilmi gheyb eh malaa'igtuna cilmi gheybka ma oga seebay ku ogaadeen inay dadkaani dhulka fasahaadin doonaan ama ay dhiigga daadin doonaan dariiqadee bay ku ogaadeen waa su'aal muhiima waxay culummadu yidhaahdeen oo qaar kaga jawaabeen waxay yidhaahdeen qoom baa jiray ka horreeyey aadam oo waxa weeye dhulkan ku noolaa oo dhulka fasahaadiyey oo dhiigga daadiyey oo la dabar gooyey oo la baabi'iyey oo ilaahay halaagay walcilmu cinda allah qaarna waxay yidhaahdeen oo culummadu ay qaarkood uga gudbeen ilaahay baa ogeysiiyey ilaahay ayaa ogeysiiyey marka sidaa daraaddeed ayay su-aashaa u weydiiyeen waxay yidhaahdeen ilaahay ou qoom dhulkii fasahaadinaya oo dhiig daadinaya maxay tahay xikmadda ku jirta oo loo abuurayo hadday xikmaddu cibaado tahay oo aad cibaado iyo adiga in lagu caabudo ay tahay oo loo abuurayo inay ku caabudaan haa naxnu nusabixu bixamdika annaga ayaa waxa weeye kugu tasbiixsanayna wa nuqadisu laka annaga ayaa ku hufayna oo waxa weeye xumaanoo dhan kaa dheeraynayna oo waxa weeye ku ogolayn haa leylan wa nahaaran axaadiis badan buu nebigu ku tilmaamay samada mawdic ma jiro taako hal taako mawdicu shibrin ma jiro ama mawdicu qadamin meel lug la dhigaa ma jirto ilaa haddii ay jirto booskaasi melek ayaa ama taagan oo rukuucsan ama sujuudsan idan marka malaa'igta fara intaa fara la eg oo samadaa innaga ina la weyn toddobada samaba taaka meeshii la dhigaba ilaahay caabudaya ayaa jira maxaa marka khalqiga aadam xikmadda ku jirta waa maxay ilaahay uba yidhahde wa naxnu nusabixu bixamdik wa nuqadisu lak ayay yidhahdeen waxay yidhahdeen marka culummadu halkaa u fiirso su-aashaa waxay yidhahdeen culummadu ay weydiiyeen malaa'igtu sida ibnu kathiir raximahu llahu tacaala uu tilmaamayo waa su'aalu istikshaafi wa xikmatin laa su'aalu xasadin wa canaadin ma aha wa tanaqusin sida ibliis uu samayn doonoo kale ma aha su'aasha malaa'igtu aadam xaasidi mayaan ilaahay amarkiisana diidi mayaan mana nusqaaminayaan aadam ee laakiin waxay rabaan inay ogaadaan ilaahay ou noo sheeg weeye xikmadda ku jirta nooshe wayna dhacdaa oo saas oo kale isagoo qofku wixii og inuu ilaahay awoodo waxaan ayuu weydiiyaa sidii dhacday nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam isaga oo og awoodda ilaahay aan inkirsanayn ayuu waxa uu ku yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaahay uu tus markaasuu yaa walam tu'min miyaadan rumay qaala balaa waa rumaysnaay laakiin liyadma'ina qalbi idan markaa su'aashoodu waa inay xikmadda ogaadaan oo wanaag iyo idmiinaan ka sii qaadaan ee ma aha xaasidnimo iyo diidid ay diidayaan iyo ictiraad ay ilaahay amarkiisa ka hor imaanayaan ma aha ibliis baa taa leh oo imaan doonta ilaahay marka kuma inkirin oo ma oran maxaa taa i weydiinaysaan ma oran ee waa u qiray yaa ida ogeysiiye mau oran iqraar waa loo iqraaray waa loo daayey allah waxa uu keliya uu uga jawaabo yidhi wa aclamu maa laa taclamuun maujeeda markay yidhaahdeen wanaxnu nusabixu wanuqadisu lak qaala inii aclamu maa laa taclamuun allah marka kuma inkirin oo ma oran yaa ida ogeysiye arrintan maxaad see u ogaan kartaan midna ma oran ee allah waxa uu yidhi keliya anigu waxaan ogahay maa laa taclamuuna wixiidan ogeyn idan halkaa markay arrintii marayso ayaa markaa allah waxa uu doonay marka inuu ibtilaa malaa'igtii imtixaamo cilmigooda inaynan wax badan ogeyn wixii ilaahay baray ma wax kalinaysan ogeyn baa la imtixaamayaa halka ayaa la imtixaamaya allah waxa uu yidhi wa callama aadama alasmaa'a kullaha allah wuu abuuray aadam wa callama aadama alasmaa'a kullaha huma caradahum cala almalaa'ika faqaala anbi'uunii biasmaa'i haulaa in kuntum saadiqiin allah nabiyullaahi aadam markuu abuuray waxa uu baray asmaa'a kula shay wax walba buu ilaahay baray magacooda wax walba shay walba magaciisuu baray waxaana taa caddaynaya laba xadiid xadiidkii waxa weeye nabiyullaahi aadam iyo muusa ixtijaaju muusa iyo aadam dooddii dhex martay oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aadam markuu kula nabiyullaahi muusa markuu samada aadam kula kulmay ayuu waxa uu yidhi anta abulbashar buu yidhi aabbihii wax anta aadam buu yidhi aadam baa tah khalaqa allaahu allah wuxuu kugu abuuray biyadii wa callamaka asmaa'a kula shay asmaadii oo dhanna waa kuu baray mawjida halkaa marka wuxuu tilmaamay muusa inuu ilaahay baray magacyada wax walba shay walba magaciisa aadam inuu ilaahay baray sidoo kale xadiidka anas oo shafaacada ee qiyaamaha marka la taagan yahay oo dadku halkaa markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ay imaanayso shafaacada wayajmacu allahu alkhalaa'iqa yowma alqiyaama ayaa waxaa halkaa isweydiinaya su'aal markii muddo la taagnaado mu'miniintii waxay leeyihiin war ilaahay yaa nooga shafaaco qaada fayaatuuna aadam aadam bay u imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin anta abulbashar aabbihii basharkoo dhan baa ta khalaqa allaahu biyadihi gacantiisu kugu abuuray waxa weye wa callamaka asmaa'a kulla shay wax walba wuu ku baray wa sajada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisana wuu kuu sujuudiyey naftiisina wuu kugu afuufo naftuu kugu afuufay idan waa wanaag bukhaari iyo muslim ayaa warinaya waa wanaag nabiyullaahi aadam keligii lagu gaar yeelay hadhowma gadaal ka khulaasayn doona marka halkaas allah waxau yidhi marka wacallama aadama asmaaa kullaha uma caradahum cala almalaa'ika wuxuu leeyahay cabdullahi ibni cabaas marka uu fasirayo waa waxaan dunida maanta yaallo in u jeedno asmaadoo dhan dhul baad odhanaysaa cir baad odhanaysaa geed baad odhanaysaa dhagax baad odhanaysaa bad baad odhanaysaa kulli baa la baray waxaana ka dhaxlay duriyaddiisii bilow aadnigu maanta wax walba magac bay u leeyahay shay walba magac bay ula baxaya markuu aadam saa u baray oo ilaahay uu baray ayuu u bandhigay waxa weeye malaa'igtii uma caradahum cala almalaa'ika malaigtaa loo bandhiga fa qaala waxa uu ku yidhi ambi'uunii biasmaa'i haaulaai in kuntum saadiqiin ii sheega kuwaan magacyadooda asmaa magacyadii waxaa loo bandhigay musamayaadkii ashyaadii baa loo soo bandhigay magacoodiina ma garanayaan shay walba magaciisii ma garanayaan haddaad run sheegaysaan ii sheegalay kuwaan magacyadooda markaasay isgarteen oo ka joogsadeen oo ay qireenoo waxay yidhaahdeen subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim subxaanaka xumaanoo dhan baad ka nasahantaha laa cilma lanaa annagu cilmi ma lihin ilaa maa callamtanaa waxaad iguna bartay mooye innaka anta alcaliimu alxakiim waxay qireen cilmi yaridoodii waayo allah waxau yidhi wfawqa kulli dii cilmin caliim wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila cilmigu waa wax yar wey layna baray ama malaa'igta la baray cilmiga ilaahay markii loo fiiriyo waa wax yar nebiyullaahi khadar iyo qisatu muusa bay ku imaan doontaa markay badda koreen oo shimbir yara doonta geeskeeda intuu fuulay badda uu saa waxa weeye afka wax yar afka gashaday markaasuu wuxuu ku yidhi muusow shimbirkaasi baddaa ma wax naflu ka qaatay maya cilmiga lagu siiyey iyo kan aniga la isiiyeyba cilmiga ilaahay intaasoo kale ma dhama shimbirkaa la tegey idan marka cilmiga ilaahay wax koobi kara ma jiraan wa fawqa kulli dii cilmin caliim weeye malaa'igtii marka waa qireen oo halkaasay ku istaageen halkaa marka aynu wax yar ku noqonno qowlkan allah uu yidhi in kuntum saadiqiin ii sheega asmaada kuwaan magacyadooda hadda in kuntum saadiqiin maxay tahay kalaamkan in kuntum saadiqiin xagee loo celinaya waxaa loo celinayaa bay culummadu dhaheen ey su-aashiinnii ahayd xikmada ayaa loo celinayaa haddaad ku run sheegaysaan inaan aadam loo baahnayn oo annagu cibaado ku filan nahay ii sheega kuwaan magacyadooda oo cilmi aadam aan baray oo idan aqoon baa jira qaarna waxay yidhahdeen culummada waxa weeye allahu aclam ilaah baa garanaya laakiin ilahay waxau yidhi in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan ku run sheegaysaan qowlkiina malaa'igtii marka halkaa waxay sameeyeen dariiqi ugu wanaagsanaa way ka joogsadeen cilmiyaradoidoodiina waa qireen subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim ayay yidhaahdeen halkaa marka qofka muslimkaa waxaa la rabaa wixii uusan aqoon inuu yidhaahdo laa adri sidaa malaa'igtuba u qirtay inaynan garanaynin oo cilmi lahayn attaabiciyu ljaliili shaarix waxa weeye caalimkii caamir ibni sharaxbiil oo waxa weeye dee imaamka oo mufasirka oo faqiiha ayaa waxaa laga laga- la wariyaa in maalin isagoo waxa weye majliskiisii dadka wax baraya ayaa qola su-aal weydiisay oo waxay su-aal baa la weydiiyey suya laa uxsinua ma garanayo su-aasha ardadiisibaa xoogaa qajilay oo waxay yidhaahdeen "Eh, markii s- eh, qo- qofkii iska tegey waan qajilay bay yidhahdeen, "Waxba waan xishoonnay adiga oo caalim ah oo waxa weeye faqiiha oo ummaddii meel walba kaaga imaanayso baa waxaad leedahay masaladaa ma garanayo markaasuu waxa uu yidhi walaakin walaakina almalaa'ikata lam tastaxyi malaa'igtu ma xishoonin id qaalat markay yidhaahdeen subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtana marka ma wixii malaa'igtu ka xishoon weyday wixii malaa'igtu aynan eh, waxa weeye sida yeeshay malaa'igtu oo kalean yeelaya malaa'igtu waxa weeye kama xishoonin inay yidhaahdaan waxaan ma garanayno anigana marka kama xishoonaya inaan dhaho waxaan ma garanayo idan qofka muslimka waxaa la rabaa inuu sidaas qofku wixii uusan aqoon inuu yidhahdo laa adri sidaa daraaddeed culimadu waxay odhan jireen laa adri nisfu lcilmi laa adri nisfu lcilm cabdullaahi ibni mascuud ayaa dadka waaniyey wuxuu yihi qofkii wax garanayo waxaad garanaysa dadka u sheeg qofkii aan wax garanaynowna laa adri dheh faraha ka qaad ha istakallufin waayo allah subxaana wa tacaala nabigu wuxuu ku yidhi qul maa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin takalluf lama rabo diinta islaamku qarjo jac maaha iyo xoog waxaadan garanayn ma garanayaad dhahaysa waka laa cilma lanaa ilaa maa callamtanaa inaka anta alcaliimu alxakiim bay dheheen qaala yaa aadamu anbihum biasmaa'ihim فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله وحا يري قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم آدمو الشيك بالير مقعيدا مركا أي جران وايين أدو الشيك فلما أنبأهم إلى آدم أول بالا بري وإلهي با بري وعلمي aadam ilaahay uu baray oo ku gaar yeelay wey oo khaasa markaasuu u sheegay allah waxa weye marka falamaa anba'ahum markii uu u sheegay aadam oo kulli uu sheegay falamaa anba'ahum biasmaa'ihim qaala alam aqul lakum inii aclamu gayba asamaawaati waalardi wa aclamu maa tubduuna wamaa kuntum taktumuun ilaahay malaa'igtii la hadlay miyaanan idi odhan anigu waxaan ogahay cilmiga wax walba oo geyb ah samaawaadka iyo dhulkaba kulli waxa ku jira ayaan ogahay miyaanan idi odhan wa aclamu waan ogahay maa tubduuna waxa aad muujinaysaan sidaa hadda aad u qirateen oo kale oo waxa weeye aad cilmiyaridiinni caddayseen wixii iidan aqoon aad dhahdeen ma garanayno wamaa kuntum taktumuuna iyo waxaad qarinaysaan halkaana marka laba qowl ku jirtaa wamaa kuntum taktumuun ayaa laba qowl ku jirtaa oo culummadu ay laba qowl leeyihiin qowl waxa uu odhanayaa wamaa kuntum taktumuuna in la yidhaahdo ay wamaa yaktumu ibliis waxa ibliis uu qarin leanno ibliis baa ku dhex jira malaa'igta waxa ibliis uu qarinayo oo xaasidnimada iyo xiqdiga iyo gaalnimada uu qarsanayo waan ogah dib bayna ka caddaan doontaa oo waadix noqon doontaa insaa la yidhaahdo culimo badan baa dooratay sida waxa weeye saciid ibnu jubayr iyo daxaak iyo eh, maaragtay suddi iyo wakhtaarahu ibnu jariir imaamu lmufasiriin marka wamaa kuntum taktumuun malaa'igtu wax ma qarinayne oo ilaahay waxba kama qarinayaane waxa wax qarsanaya waxna ma uu qarin karo oo allah waxa uu ogyahay waxa qalbigiisa iyo laabtiisa ku jira laakiin isagu wax qari buu isleeyahay waa ibliis marka ninka loo jeedo oo waxa weeye halkaa su-aashu ku socoto ey wamaa yaktumu ibliis waan ogahay waxa uu qarinayo waana caddaan doontaa oo markii sujuudda la amro ayay caddaan doontaa qaar kale culummada waxay leeyihiin sida abulcaaliye iyo mufasiriintii xasanulbasri iyo culummo kale ay mareen ay wamaa kuntum taktumuuna ay almalaa'ika oo xasanulbasri baa waxa uu leeyahay malaa'igtu waxay yidhaahdeen markii aadam la yidhi waa la abuurayaa oo ilaahay yidhi waa abuurayaa ay yidhaahdeen inta sheekaysteen ee khalqi kastoo ilaahay abuuro kollay innagaa ka cilmi badan sababtu waxa weeye innaga ayaa ka cilmi badan oo waxa weeye maarata ilaahay baan la joognaa marka dhib male innaga unbaa ka cilmi badanayna markaasaa saa fabtuluu waa la imtixaamay marka idan marka khulaasatul qowl qowlka raajixa waa in ibliis loo jeedo oo waxa weeye culummadu u badan yihiin wamaa kuntum taktumuun kan wax qarinaya inuu ibliis yahay khulaasatul qowl allah subxaana wa tacaala malaa'igtii wuxuu u sheegay inuu aadam abuurayo oo xikmadda ku jirtana waxa weeye ibnu kathiir baa ka jawaabay oo waxau yidhi xikmaddu waxa weeye ilaahay baa og oo waxa weeye mala waxaa ka mid noqon doona nebiyo rusul sidiiqiin saalixiin shuhadaa waxa weeye dad wanaagsan aliimaan walcamalu saalix la yimaada ayaa ka mid noqon doona jannay geli doonaan waxau intooda wanaagsan inta xumaatana naar baa lagu gurayaa taas weeye wanaagga iyo xikmadda ku jirta weeye khalqiga la abuuraya aadam marka idinkuna malaa'igtiiya cibaadadiinna iyo wanaaggiinna ayaad ku jirtaan aadamna dad badan oo wanaagsan ayaa ka dhalanaya oo waxa weeye ilaahay caabudaya oo khalqi wanaagsan ayaa ka mid noqonaya labay u qaybsamayaan kulligood dad xun ma aha taas weeye xikmadda marka ku jirta su'aasha malaa'igta ee ma aha su'aal canaad iyo kibir iyo istikbaar iyo waxa weeye xaasidnimo midna ma aha sida ibliis sameeyey oo kale walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin intaa ayaan kusoo koobaynaa darsiga labaad baynu u gudbaynaa haddii rabbi idno